guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedii jubbaland ayaa maanta kulan ay ugu arisanayeen xaaladda doorashada ee golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya waxa ay ku yeesheen xaruntooda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulanka oo ujeedkiisu ahaa sidii loogu howlgeli lahaa qabashada doorashada afar iyo tobanka kursi oo ka mid ah kuraasta ay jubbaland ay ku leedahay golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya kuwaasoo saddex iyo tobankii bishan ay shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedii jubbaland ayaa maanta kulan muddo qaata kadib waxaay ku go-aamiyeen in maalmaha soo socda lagu dhaqaajiyo doorashada afar iyo tobankaasi kursi doctor siyaad maxamed mursal guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland oo marka uu kulanka soo dhammaaday warbaahinta la hadla ayaa ka warbixiyey qodobadii kulanka looga hadlay
maanta oo khamiisa saddex iyo labaatanka bisha novembar waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaago shirkii saaka guddiga seid ee jubbaland doorashooyinka heer federaal u qaabilsan shirkii saaka uu yeeshay qodobadii aan ka wada hadalay oo kooban haddaanan kulli sii daynayna qaabkii inta ugu muhiimsanayd inaan sheego marka koowaad waxaan maal dhaweyto sii daynay saddex iyo tobankii bisha november waxaan sii daynay afar iyo toban kursi aan shaacidnay afar iyo tobankii kursi jadwalkooda waxaan diyaarinay inuu soo baxo xiliyadan dhow ee nagu soo aadan haddii ilaahay idmo muddo kooban oo aada u dhow gudaheed waxaa kale oo ayadana aan go-aaminay in tirada aan hadda hormarinayno oo jadwalkaa kusoo bixi doona ayaguna mid walba iyo maalinta u dhacayo iyo saacadda u dhacayo aan caddayno waxaa kale oon diyaarinay shantii oday ee ergada soo xuli lahayd iyo xilliga ayagoo aan tababarkooda aan qaban doono ee ay foomankii nagala wareegi doonaan ay dadka kusoo qori lahaayeen ayadana inaan gudbino ugu dambeyn sabtida in sha allahu tacaala wixii intaa ka soo harana waxaan gudo galnay qabashada doorashadii afar iyo tobankii kursi ee aan shaacidnay saddex iyo tobankii bisha november hadba wixii soo kordho ama isbedel eha yimaadana in sha allahu bulshada halkan aan kala soo xiriiri doonaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo maanta weedhayda maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo